wasaaradda kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay doorashada ururka qareenada jubbaland intii ay socotay doorashada ayaa waxaa madasha lagu doortay guddoomiyaha ururka qareenada jubbaland ku-xigeenadiisa iyo xogayaha ururka cabdi mukhtaar axmed oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa ka waramaya qaabka ay u dhacday waxaa loo tartamaya saddex boos saddexda boos oo kale ah een, guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xogayaha calaa boos ama boos kasta waxaa u tartamayey saddex laba musharax Een, alxamdulilah een, si fiican bay noogu soo dhammaatay doorashadii waxaa dhacday een, sida loo soo kala guuleystay haddaan sheego Een, guddoomiyaha waxaa ku tartamayey laba qof qofka koowaad oo ah een, cali cabdulaahi mubaarag iyo cumar jaamac maxamed Een, waxay he- waxay kala heleen guddoomiyaha wuxuu helay ninka guuleystay lix qof Een, qofka laga guuleystana wuxuu helay shan qof shan shan cod Een, sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka waxaa u tartamaysay laba musharax een, cali nuur cabdiraxmaan axmed iyo cabdiwahaab mawlid siraad Een, waxay kala heleen Een, cali nuur wuxuu helay sideed cod cabdiwahaabna wuxuu helay saddex cod oo la- oo taasoo la macno ah inuu cali nuur guuleystay oo guddoomiye ku-xigeenka ku guuleystay Een, xogeyaha waxaa ku tartamaya ayakana cabdiraxmaan axmed cartan een, iyo cabdimajiid deeq sheekh xasan waxay kala heleen cabdimajiid wuxuu helay shan cod Een, cabd- cabdiraxmaan maxamed cartan wuxuu helay lix cod taasoo la macno ah een, inuu xogeyaha ku guuleystay cabdiraxmaan maxamed cartan qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa madaxda la doortay kula dardaarmay inay si cadaalada u shaqeeyaan in dhiig cusub si loogu waxeeyo haddii loo bogo kuwii horeetana ay u sii wadaan haddii kaleeto oo la arko muxuu aha xubno cusub oo firfircoonna ay meesha u galaan Een, dhaqan ahaan saasay ahayd doorasho kastoo dhacday ama inay cimri yeelato waqti intay ku ekaato waqtigaana ay qolo kale kasii qaado marka waa sidii oo kaleeto markaan aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa qareenada maadaama ay yihiin xafiis madax bannaan oo wixigooda laakiin haddana kasoo qaybgalku iyo inaan mushaarakayno oon goobjoog u noqono doorashadoodaasi sharaf bayna noo tahay waana filahayaa ilaah idankii Ee, waana ku mahadsan tihiin intii ka soo shaqaysay oo ugu sarreeyo ugu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee, iyo wasaaradda iyo ururka qareenada oo guddoomiyihii hore uu hormud u yahay Ee, waxay muujinaysaa arrintani waxay muujinaysaa kobac maskaxeed iyo mid aqooneed ayay muujinaysaa ee ururka qareenada ee jubbaland ay qabsanhayeen natiijaduna waa taa lagu dhawaaqay ee ugu dambaysi lagu dhawaaqay maamul dad waa noocaas marka waxaa weeye ka waran haddaad dad aqoon-yahaniina dad sharci aqoona dad mataqaanaa yani noocaasoo gaar ah haddii nin lagaaga dhiga mas-uul lagaaga dhigo lagu yidhaahdo dadkaa hogaami way waxay usii baahan tahay awood sidii horeeta kasii xil badan ka wasaaradda cadaalad ahaanna waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno waxaa weeye guddoonka cusub ee meesha lagu doortay een, hogaaminaya guddoomiye cali cabdulaahi mubaarak sidoo kale ku-xigeen een, xigeen waxaa weye cali nuur iyo xogeeye faaruuq run ahaantii dhallinyaro sharci yaqaanaha oo firfircooni ay ku jirto hormuudna waxa weye aan filayna inay u noqdaan ururka qareenada doorashadiina halkanaa lagu qabtay meel laysla wada ogyahay waxaan rabnaa doorashada xigta in sidan oo kale insha allah meel la wada ogyahay oo la wada joogo een, oo inay noqoto xubnaha la doortay ee qareenada jubbaland ayaa waxaa horyaala shaqo adag iyadoo saddexda sano ee xilhaynta laga sugayo shaqo hufan